sheekada waxaa ka dhex muuqda yacni sheeko oo waxaa waaye jilyaal badana ku jiro horta ilaa boqol ay gaarayaan waa wiilo daahir xasan oo saaxiibbadeed uga warramaysa waxa ay ka fahantay sheekafaneed ay toddobaadkan akhrisay iyadoo uu hor yaallo buug iyo koob shaaha ayay faaqidaysaa dhacdooyinka ku jira qisadan dadkalo yacni ikana way soo dhexgalayaan dad badana soo dhexgalaya qaar way ka baxayaan qaarna dhallinyaradan oo isugu jira rag iyo hablo isbuucii waxay kulmaan hal maalin waxna uu mid walba soo gudbiyaa nuxurka buuggii uu toddobaadkan akhriyey waa buug noof oo soomaali yacni sheeko ugu weyn waa marka fi buwaagta
waxaan arkaya dareenkaada isbadbedelaya markaa sheekadan dadka qaar aad ka sheekaynaysay iyo waxyaabaha ku dhex jira buugga agtarada ama dadka sida gaarkaa kuu taabta ee jilayaasha ah ee ku jira maxaa ka mid ah jilyaasha sida gaarka ii taabta waxaa ka mid ee hilowlihii faadimo kale jeceela ka dhexeeya labadas waa labada sheekada badan ay macnaha ku socota mar kasta jeceela ka dhexeeya faadimo kale hadda waxay kasoo bedelta fasal ay dhigan jirta oo fifteen may iskoolkaasay dhiganaysay wiil oo waxaa jeclaa oo lahaaya wiilka waxaa lahay jeeg cawila lahay cawil ayadoo jeclaay laakiin jecelkiisa ma soo bandhigi jirno macnaha wuu qarinaa jece wuu jeclaay laakiin ma u sheeganayn ma sheegi karin yacni sababta jecelka qofka qaar jecelku sheegan qaarna ma sheegi karin dhowrkii sane ee ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ka dhismay naadiya akhris waxaa sidoo kale ka dhacaya munaasabado lagu soo bandhigayay buugaag cusub oo la qoray laakiin waxaa aada u yaraa dhaqankan ugubka ah oo ay da'yartan abuureen wiilo daahir ayaa v o eda u sheegtay in waxa ugu weyn oo ay ka fikirta hadda uu yahay siday ku iibsan lahayd buugaag cusub si nolosheeda ay isbeddel ugu samayso meeqa sano ayaad akhriska ku dhex jirtay oo buugaagta sidaanad ugu qaamaysa adii dhowr sana ku jira adi laakiin hadda sheekada buugaagta ra is akhrin jira laakiin hadda sheeka faneedka u badan waxaa akhrin iyo suugaanta waa gartay inaad akhriska aad ku badato oo weliba dad gaar oo saaxiiba aad muqdisho ka dhex samaysato akhriska jecel maxaa sabab u ah waxaa sababa yani maadaama aa soo dhexgal yani dadka akhriska aa jeclaystay waxaa laga yaaba maanta inaa buug waxyaaba yani marka awal aa yara yani waxa laga yaaba inaa dhar iyo wax ka fikir jira hadda buug buug la ka fikiraa wixii helna buug inuu kataa jeclahay
lacagtii kusoo gasho dhan buugaad buug inaa jec haa buugaa jeclay ina kataa asxaabteydana waxaa ayakan akhriska jecliin ayaka igu dhiirgelin inaa macnaha akhriska la soo galo marka wax fiican waaye annana waa ku taageersana inaa wax la akhriyo aada u faraxsanahay xasan cabdulaahi cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay da'yarta aqoon-yahanka ah ee sameeya akhris wadareedkan waxa uu sharaxayaa nuxurkii ku jiray buug ka warramaya cilminafsiga iyo dabeecadaha qaar ka mida dadka kaas oo uu akhriyey toddobaadkii ugu dambeeyey maadaama aan nahay dabahada waxbarashada dadka macnaha bartay educationka bartay macalimiinna aan u badannahay inaan lagala rabo inaan diyaarino manhajka ardayda ee lagu hagi lahaa waxaa muhim ah inaan fahmno nafsiyaadka ardayda aan rabno inaan wax u dhigno ama aan wax u abaabulno aan rabno ama manhajka inaan u samayno aan rabno taas daraaddeed marka waxaan ku qasbannahay inaan dib u akhrino waxyaabaha la xiriiro nafsiyaadka maadaama la jooga duni maanta oo ay ku badan yihiin dadka isticmaala internetka oo ayna ku keentay waxa loo yaqaano hashaashatu nafsi ama naf burburka oo ku yimid oo ardayga asagoo meesha ku fadhiyo oo niyad jabsan yahay sidaa ula macaamili laheyd ama aada u dareemi laheyd qofkan inuu yahay qof la dartay waxyaabaha nafsiga ama cudurada caqliga waxyaabaha la dhaho la dartay inuu yahay sidaa ku fahmi lahayn sidaas daraed marka waxaa waajib ah qofka inuu marka horeba soo akhriyo kala garto hadhowna siduu u daaweyn lahaa ma ula macaamili lahaa qofka nuuca cudurka noocaasa qaba ama midka nafsiga ama midka caqliga qaba waxbarashada sare oo kubac ballaaran samaysay iyo nolosha soo laabanaysa ee caasimadda dalkan ku yaala geeska afrika ayaa abuurtay in bulshadu ay la timaado curis nololeed kulamada noocaana ee dhallinyaradanna waxay sawir ka bixinayaan inay jiraan aqoon-yahan aan ku mashquulsanayn siyaasadda iyo fadhukudirarka wakhtiga badan lagu bixiyo ee ka jira magaalada muqdisho cabdilcasiis barrow v o a